bal hadda fiiri taswiirta saddexaad maxaad ku arkaysaa taswiirtan iyada ah waxaad ku arkaysaa saddex nin oo haysata shumac ma waxaad jeceshahay inaad wax ku aragto mugdiga marka iyada ah dadka ma jeclo in ay mugdiga fadhaan maxaa yeelay mugdiga waxaa lagu sameeyaa waxyaalo xuxun sida xatooyada dilka iyo dhaca ciise markuu yimid dunida waxa uu yidhi anigu wax aan ahay nalka dunida midkii aniga i raaca ee i rumaysta markaasi wuxuu lahaanayaa nolosha iftiinka weligiisna kuma noolaanayo mugdiga haddii markaasi aad ku nooshahay guri mugdiga ah uu ninna la yimid shumac gurigii markaasi wuxuu noqonayaa iftiin adiguna miyaanaad farxaynin saaxiib markii aanu markaasi casuunno ciise masiix oo aanu ku casuunno nolosheenna markaasi waxa aanu dareemaynaa iftiinkiisa haddii aan nahay iftiinka dunida markaasi iftiinkeenna maxaannu ku qabanaynaa bal saaxibow hadda nala eeg kitaabka quduuska ah buugga matayos cutubka shanaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban ilays looma shido in la hoosgeliyo weel laakiin waxaa la saaraa meeshii ilayska oo wuu iftiimaa kuwa guriga ku jira oo dhan sidaas oo kale iftiinka dadka hortiisa ha iftiimo si ay shuqulladiinna wanaagsan u arkaan oo ay aabbihiinna jannada ku jira u ammaanaan miyaad maqlaysaa qaybtii u dambaysay ee aayaddan waa in aannu iftiinnaa markaas si ay dadku u caabudaan ama u ammaanaan ilaah laakiin ma aha in ay innaguna ammaanaan saaxibow miyaad arkaysaa ninka kada ee ku jira taswiirta ee qarinaya shumiciisa alla muxuu doqon yahay ama nacas yahay miyaad aragtaa ninka tada wuu qarinayaa shumiciisa laakiin kan kale kor ayuu u qaaday si ay dadku ugu nuursadaan saaxiib haddii aad tahay markaasi mid rumaysan ciise masiix miyay dadka ka faa'iidaysanayaan nuurkuu ilaahay ku siiyey nuur sidee ah ayay ku arkayaan noloshaada